ku dhowaad shan iyo toban iskuul oo ku yaala kauntiga wajeer ayaa macallimiintii dhigayay waxay sheegeen isaga soo baxayaan kadib markii jimcihii lasoo dhaafay koox la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada al-shabaab ay ku dileen saddex dhigood oo ka shaqaynayay dugsiga hoose dhexe qarse oo ku yaala xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirta xogayaha guud ee macallimiinta kauntiga wajeer nuuraddiin bardaad oo saxaafadda gudaha dalkani kenya la hadlaya waxa uu sheegay in macallimiintu iminka ay qarka u saaran yihiin in guud ahaan ay isaga soo baxaan qaarkoodna iminka ay ka soo baxeen tuulooyinka dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya si ay amni u helaan iskuulladaas ayaa mastanuur waxa uu ku sheegay inay ka mid yihiin dugsiga sare ee qorof xaraar iskuulka wajeer boor iyo iskuulka sarmaan qutilo iyo tarbaj oo ah dhammaan deegaana ay tuhunsan yihiin in macallimiinta xilli walba lagu soo weerari karo dhibaatooyinna loogu geysan karo gobanarka kauntiga wajeer mudane maxamed cabdi ka hadlayay munaasabad ammaanka loo qab ayaa sheegay in kooxdani ay doonayso in caruurta gobolka ay ku biiraan kooxda al-shabaab tanina ay ka dhigan tahay burburinta iminkay ku samaynayaan goobaha waxbarashada taasoo noqon karto mid dadka gobolkani dhibaato ku keento waxa uu sheegay in shacabka gobolkani looga baahan yahay inay barbar taagnaadaan ciidamada amniga ee la dagaalanka kula jira kooxdaas al-shabaab isku soo wada xooriyo boqolkiiba lixdan macallimiinta gobolkani wax ka dhigta waxay ka soo jeedaan dalka qeybihiisa kale haddii macallimiintaasi lixdanka iminka ay ka baxaan gobolkanna waxbarashada gobolka ayaa waxay gelaysaa mugdigii ebed ugu sarreeyey ma aha markii ugu horreysay oo macallimiin lagu dilo gobolkan marba marka kasii dambaysana kooxda al-shabaab ayaa waxay beegsataa goobaha nugulka u ah shacabka gobolkani oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo adeegyada kale isgaarsiinta oo ah inta badan dadka gobolkani waxay horaan ugu hooseeyeen iminkana laga dareemaye in boqolkiiba labaatan gobolka waxbarashadiisa ay kor u soo kacayso maxamed faarax shire v o a garisa